duqa degmada gaalkaacir waansha xasan jimco cali masiir kutata galmudug ayaa ka qayb gala kulan muhiima laba maalmood ka socday xarunta dowladda hoose degmada gaalkacyo kulanka ayaa diradda lagu saaray baahiyaha la xiriira helitaanka biyo nadiif ah iyo caqabadaha biyomaraanada magaalada iyo arrimaha nadaafada guud ee degmada gaalkacyo kulanka ayaa sidoo kale waxaa ka qayb galay mas-uuliin ka tirta hay-adda unisef iyo mas-uuliin ka tirta dowlad goboleedka galmudug maakiliyaasha shirkadaha bixiya adeegyada biyaha nadaafada iyo sidoo kale waxaa goobjoog ahaa gudoomiyaha gobolka mudug ee galmudug cabdiqaadir abdulla mareexaan iyo mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda tamarta kheyraadka biyaha iyo howlaha guud ee galmudug intii uu kulanku socday ayaa waxaa warbixin muhiima laga dhageystay duqa degmada gaalqadana xasan jimcaale isagoo faahfaahin ka bixiyey caqabadaha ka jiray biyomaraanada magaalada wuxuu xusay in maamulka degmada uu dadaal badan ku bixiyay furista biyomaraaano badan oo xirnaa kuwaasoo sababi jiray dhibaatooyin la xiriiray xilli roobaadka wuxuu sidoo kale sheegay in ay dhanka nadaafada magaalada u xil saareen kamani qaasa ayna si joogta la xisaabtamaan duqa degmada gaalka cabdircaansha xasan jimcaal ayaa codsaday laga caawiyo furista biyomaraanada dhulka hoostiisa ay xiran kuwaasoo weli xiran iyo isagoo tilmaamay inay muhiim u yihiin caafimaadka bulshada iyo nadaafada magaalada gaalkacyo saraakiisha ka socta hay-adda unisef ayaa u mahad celiyey maamulka degmada kan gobolka mudug warbixinta ay ka soo bandhigeen waxayna ballan qaadeen in ay fariimahan la soo gudbiyay gaarsiin doonaan hay-adaha ay qusas degteen laga soo jawaabi doono bahayaa lasoo bandhigay markii uu kulanku soo dhammaaday ayaa waxaa saraakiisha unisef iyo mas-uuliyiinta galmudug waxay booqasho ku tageen ceelasha biyaha magaalada gaalkacyo iyo biyimana dhulka hostiisa ee weli xiran kuwaasoo u baahan dayactir lagu sameeyo iyo xeryaha barakacyaasha ee ka jira baahiyo waaweyn oo dhanka biyaha ah